Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo ka duuleysa sidii loo horumarin lahaa haweenka ayaa waxay isxilqaan weyn iska saartay sidii ay uga caawin lahayd waxbarashada maaddiga iyo sidoo kale barashada xirfadaha farsamada gacanta, u doodista xuquuqdooda iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda. Haddaba waxaan warbixinteena ku eegaynaa doorka ay Wasaaradda Haweenka Jubbaland ka qaadato horumarinta xirfadaha haweenka degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose. Niciima Maxamed Sheekh oo ka mid ah mas'uuliyiinta Wasaaradda Haweenka Jubbaland ee magaalada Doobley oo wareysi siisay Radio Sanguni ayaa ka warbixisay doorka ay ka qaataan horumarinta xirfadaha haweenka ee degmada Doobley.
In la xirfadaha gabdhaha la baro ay iskood u shaqeystaan ayna ka madax bannaanaadaan in ay bilaadan wax ka sugaan dhowr xarumood hadda waxaa jirta la furayo qaarna la furay qaarna on process ay tahay oo lagu baranayo farshaxanka lagu baranayo cilaanka lagu baranayo xarqaanka lagu baranayo dharkariska sifa hooyo walbo ayadoo gurigeeda joogto mas-uuliyadda reerkeeda hayso ee haddana ay ooga madax badnaato financially stable ay noqoto marka waxyaalahaasna waa shaqada guud ee sameyso inay haweenka ay dhiirigeliyaan ee haweenka kobciyaan wasaaradda marka gabar waxbarasho markay waxbaratay meel kasoo baxday mas-uuliyad qaada mid lagu khasaaro ma noqoto mar walbo waa mid lagu faa-iido qaran ahaan iyo qoys ahaan iyo shaqsi ahaanba way jirtaa xirfadaha shaqooyinka door aan ka qaadano waxaan xooga saarnay sanadahan dambe ka wasaarad ahaan in ay hay-adaha soo badiyaan xarumo lagu dhiirigelinayo haweenka inay wax ku bartaan eena gacantooda oo xirfado ay bartaana gacantooda ay ku cilbaxaan eena dhicin mar dambe hooyo mise gabar qof kaleeto wuxuu gacanta ku haya daba istaagto ay ka madax bannaanaadaan ee iskood u shaqeystaan ayna sameystaan job creation